deegaanka goobgabood waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaarka ma jirto cadow ama al-shabaab cusub maalin dagaal ka dhacay dagaal adag ka dhacay waxaa ku sugan ciidamada booliiska gaarka ah waa gartay dhowr mar ayaa ciidamada booliiska gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo al-shabaab ay isku bedeleen hadda xilligan ala hadlaysa xaalada guud iyo dhanka arrimaha bulshada faahfaahiga siiba
marba waa ay jirtaa in cadowga ay meesha ay isku dayeen inay qabsadaan ama ay weerdaan balse ma jirto in marna ciidamada booliiska gaarka ay si cad meeshaas ay usoo baxeen waa jirtaa farsamo ahaan in mararka qaar dagaalku adkaaday in ciidamadu ay sameeyeen xaalad military balse ma jirto in ciidamada marna ay ka maqnaadeen deegaankaas deegaankana waxaa ka arriimo dawladda koonfur galbeed waxaana ku sugan ciidamada booliiska gaarka ah
warbaahinta qaarkood ayaa waxa ay qorayaan in ciidamada booliis gaarka koonfur galbeed halka isaga baxeen iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamada al-shabaab arrintaas maxaa ka leedahay
waa waa ku cadaynaa waa barbagando wax ka jira lama arko ciidamada booliiska gaarka ayaa ku sugan waxaa la xiriiri kartaa dadka deegaanka ku sugan waxaa la xiriiri kartaa waaya dhanka kale deegaano badan oo ka tirsan gobolada gobolka bakool ciidamada etoobiyaanku ay isaga baxeen al-shabaab ayaa loo wareegay qorshaha maamulka koonfur galbeed uga degsa maxay yihiin
degmada tajiglow ee ka tirsan gobolka bakool ayaa ciidamada saaxiibada aan nahay etoobiya goordhow ka baxeen ciidamada booliiska gaarka ee iyo iyo kuwa dawlada federaalka oo iskaashanaayo waxay kusii siqayaan deegaanka tajiglow biidnillahi alkariim jawaabahana waad maqli doontaa ilahay idinkii fariintaada ugu dambayso aada gaarsiinayso bulshada koonfur galbeed fariinta ugu dambaysa waxaan leenahay koonfur galbeed keliya kuma koobno ummadda soomaaliyeed cadowgooda dhibaateeyey diintooda islaamka iyo dadkooda la dhibaateeyey inay meel uga soo wada jeestaan si xaqana ay ula diriraan oo ay ka safeeyaan gaygan soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo gacmaha isqarsaday ee cadowga hadda ka adkaaday ee la shaqeeyay ciidamadooda nabadgelyadana si wanaagsan uga shaqeey waxaan leenahay laba laaba inta yaroo harsan inay waxaan ka rajaynayna inaad ka adkaan doontaan